ayaan darro weyn ayaa dalkan haysata magaaladan dowladdu magaalada keliya oo isu toosa u joogto waay maalin kastana waxaa ka dhaca waxyaalo amniga yacni la xidhiidha oo dhibaatooyina oo loo geysanayo dadka soomaaliyeed usbuucii hore ganacsatadii gobolka banaadir ka shaqaysanaysay ee suuqa weyne bakaaraha joogtay shir jaraa'id bay qabteen waa arkaynay waxay af labadiis bay yeereen yacni dhibaatada amni darre ee haysata iyadoo canshuurihii laga guranayo daraad waddadu waxay u xirnayd xus la yidhi afar iyo tobankii oktoobar baa la xusayaa laakiin dhibaatada xuskaasi uu geysanayo oo dadka soomaaliyeed u geysanayo ayaa ka weyn nacfiga ay ka helayaan iyo waxa ay leeyihiin waa muujinaynaa maantay waxaan arkaynaa in shacabkii iyo xildhibaanadiiba oo xildhibaanadii qaarna gacanta loola tegey qaarna maaragtay aflaga la aflagaadeeyey ayadoo aan ognahay ciidanku inuu dadaalayo laakiin waxaan isleenahay arrimahaasoo dhammi waxay muujinayaan in magaaladan loo ekaysiiyey magaalo furina madaxda joogtaahi ay shacabka la dirisan yihiin shacabka ka shakisan yihiin ganacsiga ka shakisan yihiin ummaddii oo dhan shaki inay ka qabaan sidaas awgeed dadkii deganaa magaaladan muqdisho ee iska xamaalanayay iskuullada aadayey in loo arko inay yihiin dad cadowoh oo kale sidoodii oo kale ayaa loola dhaqmayaa sidaas awgeed waxaan runtii aad uga xunnahay in ciidamada loo adeegsado in la dhibaateeyo dadka iyo mas-uuliyiinta in loo loo adeegsado waxaan maanta arkaynana waxay ahaayeen dee askarigu waxaa weeye wax eeda oo agteeda uu ka leeyahay ma jirto shaqo qaran buu ku jiraa waxa laga yaaba xaloo dhan inuu dhufays ku jiray xaloo dhan meesha inuu joogay laakiin cidda amarka siinaysa oo madaxda sare ah oo guryahooda iska jijiifa oo maaragtay ay la wen yihiin wasiir maaragtay dowlad kale oo dalka soo booqanaya ayaa waxaa kala weyn shacabkii muwaadiniintii dalkan u dhashay iyo xildhibaanadii mas-uuliyiinta u ahaa iyo shaqaalihii dowladda iyo ka shaqaynaya xafiisyada dowladda waxaa kala weynaaday nin mas-uuloo la soo dhowaynayo marka arrintaas runtii arrin ayaan daraa weeye ciidankan in la jah wareeriyo la marin habaabiyo maahan madaxda sare dee guddiga guddoomiyaha golaha shacabku wuxuu xil saaray labada guddi runtii waxaa ka soo baxaysa waxaan isleeyahay tan ma ahan arrin askariga la xidhiirtee waa arrin cidda jaranjarada amarka siinaysa iyo meeshay uga timid maaragtay arrin la xidhiirta aniga askariga wuxuu yidhi waxaa laygu amray inaanan cidna sii dayn maanta meesha ayaa laygu amruu yidhi xaq buu leeyahay cid baa amar siisay annagu marka waxaan la xisaabtamayna askariga maahan waa cidda amarka soo siisay oo tidhi xildhibaan ma mari karo shaqaalihii dowladda u shaqaynaya ma mari karaan shacabka kii dhibaataysan ma mari karo weliba su-aashaan weydiiyey haddii qof dhibaataysona shacaba meeshaan soo mara ka warran wuxuu yidhi waxaas aniga ma aqaano askarigii sawirkiisiina waa hayaa dee waxaanan u bandhigi doonaa meeshii asagaa caddayn doona cidda amarka siisay oo tidhi dee waxaasoo dhan sameeya ummadda ku xadgudub ciddii tidhi isagaa caddaynaya laakiin anigu waxaan arkaa askarigu mar hadduu amar qaatay uu amar fulinayo amarka fulintiisa si bolayt ahoo degan inuu u fuliyaa laga rabaa maahane wax dembiyaho askarigaasi uu ku leeyahay amarkii la siiyey inuu fuliyo ma jirto marka meesha dambeoo loo celinayo waa meeshaas dambe laakiin waxaan leenahay dee arrimahan wax laga bedelo waxaan wax soconaya maahan magaaladan furin dagaal maahan in hal of octoobar baa la xusayaa dad dhintaa la xusayaa dadkaa loo dhibaataynaya wasiir arrimo dabadeed baa imaanaya etoobiya eritrea imaanaya ummaddaa loo dhibaataynaya madaxweynaha meel aadaya dadkaa loo dhibaataynaya ra-iisul wasaaraha maqaayad shaha ka cabaya dadkaa loo dhibaataynaya waxaas wax jira maahan wax la aqbali karana maahan arrintaas waa dib in si fiican loo xisaabtamay tegaysaa annaguna dee maalin dhaweeto waa annaga soo rays garayna halkan arrimaha amniga la xidhiidha qayb bay ka tahay waxaan amni darro meel amniya magaaladan hadday amni tahay waxay muujinaysaa jidadka la xirayo iyo askariga dadka caasha qoriga ka gelinaya amni darray muujinaysaa madaxdiina waxay leeyahay amni baa jira haddii amni jiro waa in si xora loo socdaa marka guud ahaan askartaan u hambalyaynayaa soomaaliyeed meelay joogaanba dhufaysyada ku jira ee cadowga ka horjeeda ee dalkan maaragtay dhiiggooda u huraya laakiin askartuna yaan amar qaldan iyo siyaasad qaldan loo adeegsan